xildhibaan cabdulaahi aadan axmed balaag oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in magaalada xudur laga abaabulayo xiisad colaadeed halkaas oo ay gaareen laba wasiir oo xilgaarsiin ah nasiib daro arbacadii aan soo dhaafnay ayaa wixii la sheegayey ayaa ayay ka bilowdeen magaalada xudur waxaa tegay laba wasiir oo xilgaarsiiyaal ah waa wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirkii amniga haddii ay tageen arbacadii khamiistii jimcihii iyo maanta oo sabti ah ayaa runtii ay degmadaas ay joogaan raggaas waxaa dhacday fariimaha naga soo gaarayay marka inaysan ahayn fariimo u adeegaya nabadda xildhibaanku wuxuu sheegay in magaalada ay gaareen wasiiro ka socdo maamulka koonfur galbeed kuwaas oo doonaya inay xilka ka qaadaan guddoomiyaha degmada iyaga oo awood u adeegsanaya taas ayuu sheegay inay ka dhalan karto xiisad uu dhiig ku daato oo la mid ah wixii hore uga dhacay deegaanada qaar ee uu ka taliyo maamulka koonfur galbeed sida bardaale
wasiiradaas meesha tegey waxay ka shaqaynayaan wixii ugu dambeeyey ee bardaale ka dhacay inta namidaa ka dhintay inta shanaa ka dhimatay in xudur ay ka dhacday ka shaqaynayaan oo xaqiiqo ah oo aada maqli kartaan oo la arki karo oo saxaafadiina meel walbadood joogtaan aad caalamka lagu wadaagi kartaan iyo dadka soomaaliyeed marka waxaan ku qasbanaaday maanta bacdama aan mumatelkoodii ahay dowladda dhexe inaanan ka aamusin oo ay tahay arintaas arin aan laga aamusi karin oo ah meeshaas waxaa ka socda inaan loo dulqaadan karin cidda aan la hadlayana waa maamulka koonfur galbeed deegaanada uu ka taliyo maamulka koonfur galbeed waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya maamulka iyo maleeshiyaad hubaysan iyagoona isku dira qabaa'ilada dega deegaanadaasi